أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a hargeysa aabba soomaaliyeed oo afar carruur ah oo uu isagu dhalay ku gubay guri ay magaalada hargeysa ka degganaayeen iyo dadka magaaladaasi oo si aad ah uga argagaxay dhacdadaasi foosho xun wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo cafis u fidisay oodana ka qaaday maxaabiis ku xidhnaa saldhigga degmada kamsuumo ee wilaayadaas barnaamijka ayaan idinkugu haynaa taliyihii hore ee maleeshiyaadka murtadiinta ee danab oo isaga iyo qoyskiisa laga soo tarxiilay dalka turkiga halkaas oo uu magangelyo ka raadsaday kadib markii uu isku aamini waayey magaalada muqdisho barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo dowro socotay muddo ku siban toddobaad u soo xirtay mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi munaasabadii gebagabada iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan idiin haynaa ciidanka milatariga dalka tanzaniya oo lagu eedeeyey xasuuqa in ka badan saddex kun oo rayd ah kadib doorashooyinku sheegii ka dhacay dalkaasi qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan aabba soomaaliyeed ayaa afar carruur ah oo uu isagu dhalay ku gubay guri ay magaalada hargeysa ka degganaayeen taas oo noqotay mid ay si aad ah uga argagaxaan dadka ku dhaqan magaalada hargeysa haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo barnaamijka aalaaba igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka tanzaniya oo lagu weedeeyey xasuuqa in ka badan saddex kun oo rayda kooxo afrikaan ah ayaa eedeymo culus oo xasuuq ah u jeediyey ciidamada ammaanka dowladda tanzaniya kuwaasi oo tan iyo doorashadii dalkaasi ka dhacday sagaal iyo labaatankii oktoobar dilay saddex kun oo qof oo rayda warbixintan waxaa soo saaray in ka badan afartan urur oo afrikaan ah kuwaasi oo warbixintooda ku soo bandhigay magaalada nairobi waxayna ku sheegeen in dilalkaasi ay dhaceen kadib doorashadii guud ee tanzaniya taasi oo ahayd mid qalalaase iyo dhiig badan uu ku daatay kana dhasheen eedeymo ku saabsan musuq caburin iyo internetka oo laga jaray guud ahaan waddanka oo dhan si loo qariyo waxa socday bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ururadan ayaa nuqul ka mid ah lagu yidhi ilaa toddobadii nofembar labada kun shan iyo labaatan ugu yaraan saddex kun oo qof ayay ciidamada ammaanka tanzaniya dileen halka weli kumanaan qof la la-yahay iyadoo ay socoto iskuday lagu daboolayo xaqiiqada oo ay ka mid tahay joojinta internetka in la xanibo xawaarihiisa tiradan waxaa laga yaabaa inay ka hooseyso tirada dhabta ah ee dadka la dilay ayaa lagu yidhi waxay kooxahan isugu jiraan ururo sheegta in ay u doodaan xuquuqul insaanka qareenno iyo kooxo kale oo ka socda toban dal oo afrikaan ah waxay sheegeen in ay hayaan sawiro iyo muuqaallo ay warbaahintu heli karto oo caddayn u noqon kara dhacdooyinka xasuuqa ah ee ay geysteen ciidanka tanzaniya wakaaladda wararka ee anadol ayaa sheegtay in haddii tirada dhimashada ee lagu sheegay warbixinta ay xaqiiqo noqoto ay noqonayso mid ka mid ah tacadiyadii siyaasadeed ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca bariga qaaradda afrika sanadadan dambe ururgaaleedka qaramada midoobay iyo ururo kale oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa horey waxay u xaqiijiyeen in ay jireen dad la dilay iyo kuwo kale oo la xiray doorashada kadib ururadan waxay dhanka kale sheegeen in dadka la dilay ay ka mid ahaayeen dibadbaxayaal caruur wadooyinka ku nool shaqaale caafimaad iyo dad shacab ah oo aan qayb ka ahayn mudaharaadyada waxay sidoo kale dowladdu ku eedeeyeen in dalka oo dhan ay ka qoday xabaalwadareedyo si gaar ahna waxa ay u xuseen deegaanka lagu magacaabo mabiwabaande si loo qariyo bay dhaheen caddaynta dadka la xasuuqay warbixinta oo aad u dheer waxay intaasi ku dartay in cisbitaalada ay si dhow u ilaaliyaan ciidamo booliis ah iyo hay-ado sirdoon kuwaas oo shaqadoodu tahay in ay dadka moobilada ka qaadaan kadibna tirtiraan muuqaalada islamarkaana ay qaraabada u diidaan in ay booqdaan meydadka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ayay sidoo kale dowladdu ku amartay bay dhaheen inay si ulakac ah u dhaawacaan ama u dilaan dadka dhaawacyada culus qaba ee rasaastu haleeshay madaxweynaha dib isu dooratay ee tanzaniya haweeneyda lagu magacaabo saamiya suluuxu ayay ku baaqeen in ay isxasisho halka saraakiisha ciidan ee ammaankana ee arrintan lagu eedeeyey ku baaqeen in la maxkamadeeyo madaxda afrikaanta waxay caan ku yihiin inay kuraasta dhiig ku gaaraan qaar kale ayaa iska jooga sannado badan iyagoo talada isku soo koobay oo aysan jirin cid la tartanta halka dalalka qaarna ay madax ka yihiin jenaraallo afgembi ku qabsaday talada dalalkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa boqol siddeetan iyo shan askari etoobiyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay gobolka axmaarada wararka ka imaanaya gudaha etoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan sagaashan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaal ka dhacay waqooyiga iyo galbeedka gobolka axmaarada sida ay faano shaacisay jimcihii lasoo dhaafay dagaalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa milatariga etoobiya iyo maleeshiyaadka faano ku dhex maray deegaanada ashewa ilaa adiskidam waxaana sida la sheegay ciidanka dowladdu ay u dhaqaaqeen dhanka buuraha adguwami iyo ashewa oo ay isugu tageen sida ay faano sheegtay saraakiil ciidan oo taliyaal ah ayaa ku dhintay dagaalka inkastoo magacyadooda aan la shaacin waxaa kale oo ay jabhaddu xustay in gebi ahaanba ay dhulka la sintay dhismayaashii dowladda ee deegaanka adiskidam sidoo kale howlgal qorshaysan oo maleeshiyaadka faano ay ka fuliyeen deegaanka agowmider oo ka tirsan gojom ayaa dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan laba iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda halkaas sagaal iyo labaatan askari oo kalena lagu dhaawacay dagaalkan oo sidoo kale aad loogu wiiqay ciidanka xabashida etoobiya ayaa dhanka kalena maleeshiyaadka faano ay kusoo furteen saanad milatari oo aad u fara badan oo ay ku jiraan afar iyo labaatan qori iyo saddex boqol labaatan iyo siddeed xabo oo rasaasa waqooyiga gobolka axmaarada waxaa isna ka dhacay dagaal culus oo ka dhashay kamiin ay maleeshiyaadka faano ku bartilmaamaysadeen ciidanka xabashida etoobiya ee ku sugan galbeedka gondar kuwaas oo xilligaasi kusii jeeday dhanka abrahajira weerarkan oo dhacay khamiistii lasoo dhaafay ayaa lagu dilay sideed iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda lix iyo labaatan askari oo kalena waa lagu dhaawacay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska maleeshiyaadka faano ee galbeedka gondar dagaaladan ayaa ku soo aadaya xilli guud ahaan xaaladda etoobiya ay sii laba kaclaysay islamarkaana dhinaca suudinta ay wadaagaan tigreega iyo cafartana uu ka dhacay dagaal ay kooxda t b l f kula wareegtay lix tuulo oo ka tirsan ismaamulka cafarta waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyihii hore ee ciidanka danab oo laga soo tarxiilay dalka turkiga cabdiraxmaan cumar warsame oo loo yaqaan jeeni qaar islamarkaana ahaa taliyihii hore ee ciidanka loogu yeero danab kuna adeegto maraykanka ayaa waxa uu baahiyey qoraal dheer oo uu calaacal badan ka muuqdo waxa uu sheegay in dowladda turkiga uu cabasho ka yahay islamarkaana dalkaasi laga soo tarxiilay qoyskiisa kuwaas oo uu tilmaamay inay magangeliyo ku joogeen turkiga xubintiina waa inaga inta cabdulwahaab caawa الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa cafis u fidisay oo dana ka qaaday maxaabiis ku xirnaa saldhigga degmada kamsuma wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowro u qabatay maxaabiis ku xirnaa saldhigga dhexe ee degmada kamsuma kuwaas oo ku eedeysnaa dembiyo kala duwan islamarkaana ay gacanta kusoo dhigeen ciidanka xisbada ee degmadaasi markii ay dhammaysteen dowradan oo socotay muddo toban maalmood ah ayay wilaayada ugu dambeyntii ooda ka qaaday islamarkaana ay dib u heleen xorriyadooda waxaana wilaayadu ay maxaabiista kala dardaarantay in ay dib u galaan falalkii hadda lagu soo qabtay munaasabadii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ee kusii deynaysay maxaabiistii ku xirnaa xabsiga degmada kamsuuma waxaa ugu horeyn ka hadlay sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله سبحانه وتعالى أيام هادس كالولا ليال أن وافجيي كلن كان كم سوما إيو een rag fara badan oo xirnaa oo hortayda fadhiya allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa kun iyo kow jeer isku imaatinkeenna walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay inna fii daalika la cibra arrinkaas waxaa ku sugnaaday cibra waano waxdheef fiiro yay ugu sugnaatay dadka aragtida u saaxiibka ah aayad kale dadka caqliga u saaxiibka ah waxaad ogaataa walaalayaal een dhammaantiin dad waxaweyaan sijni ka soo baxay baa tihiin tiradiinnuna hadda macnaha hadda maba xisaabine konton iyo lixdan iyo kama yara xabsigaas isagaa walaalayaal waa wey waa madarasatu yuusuf weeyaan nebillaahi yuusuf madarasadii uu galay ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka soo saaray oo qur-aankiisa ilaahay noogu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah way sijniga iyo xabsiga ayaa macnaha iiga qiimi badan waxaad igu yeeraysaan baa waxweye oo aad macnaha iigu gacan haatinaysaan dulmi buu ku xirnaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ka sii daayey idinkoo hadda xuquuq fara badan iyo waxaad gasheen ayaad ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisa aad xabsi u gasheen mid asagu macnaha waxaweye tuugo loo xiray iyo mid daraagis loo xiray iyo mid asagu macnaha waxaweye hawlo kale iyo t waxaweye uu samaynaya loo xiray iyo mid asagu macnaha waxaweye imise qaybood baad isugu jirtaan maxaweye hawsha ayadaa waxaweye cibradeeda iyo xabsi wuxuu yahay waad aragteen waad ka soo dharagteen waxaan maanta isku dardaarmaynahay waxa weye waa wixii ugu dembeeyey ee idinkuna aad xorriyaddiinna ku helaysaan la doonayana culummada iyo odayaashu inay macnaha kelmad idinka yidhaahdaan hawsha ayada ah eed maanta aad gasheen ee aad maanta loo fadhiyo inaad ogaataan ahamiyadda ay leedahay inaad xasuusataan dunuubtii iyo macaasidii aad waxawey aad gashay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobadkeentid inaad go'aansatid inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye hadduu qadaro mar dambe waxa weye hawsha ayadaa ilaahu ii qadar mar dambe inaanan u laaban inaad waxaweye caduxarigga ilaahay qabsatid inaad meel kasta oo aad isleedahay waxbaa kaaga imaanaya aad ka fogaatid taas zinada ilaahay muxuu leeyahay walaa taqrabu zinaa zinada macnaha ha samaynina lama odhan waxaa la yidhi war zinada ha u dhowaanina ah dariiqeeda ha marin ha marinina shukaansigeeda ha gelinina waxaweye waxaweye socodkeeda ha u soconnina macnaa aragtideeda ha arkinina in wax badan oo hawlkaas ay ka soo dhowaanayso ruuxu inuu ka fogaadaa la doonaya waxaa la mid ah wax kastaoo aad ilaahay ku caasinaysid oo ilaahay sub aad kaga fogaanaysid inaad tidhahda anigu waxaa geli mayo hadday zino tahay iyo hadday tuugo tahay iyo hadday tuhun tahay iyo hadday daraagis tahay waxaa ummadda wareerinaya in badan waxa weye waa daraagis macnaa waa kiniini waa wax aan macnaha laysku qasayo waa calaq waa wax alle macnaha magacyo loo bixinayo waxaas ayagaay waa waxa beerku ruuxa ku madoobaanayo waa waxa awlaadiinna aad isku waayaysaan waa waxa waalidkaa xooggiisi aad kala maqan tahay waa waxa adduunna aadan jirin aakhirana aadan jirin ruuxu marka inuu xisaabtamo ayaa la doonaya walaalayaal dad waaweyn baa tihiin oo weliba odayaal u ah badan baa ku jira dhallinyaro soddon iyo afartan baa ku jira ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara war kuwa iimaanka laga helayow naftiinna iyo ehelkiinnaba xumaanta ka ilaaliya cadaabka ka ilaaliya meesha halaagiinna uu yahay ka ilaaliya hadda xabsi baad gashay ah bil labo saddex afar shan balba soddon maalmood ku dhufo cimrigaasi muxuu kugu dhaafay maxaad beer falatay maxaad awlaad u shaqaysatay maxaa waalidkaa kaalmaysay maxaad islaam u qabatay maxaad awlaaddaada u qabatay nathin waxba marka maxay noqonaysaa marka adigoo ilaahay caqli ku siiyey oo garaad ku siiyey aragti ku siiyey oo weliba nin weyn kaa dhigay oo weli ilaahay subxaanahu wa tacaala mudakara oo qiimo leh maanta wax la cunayo oo weliba lagu sarkhaamayo oo weliba lagu wareerayo inaad macnaha raganimadaadii iyo shahwadaadii iyo awlaaddaadii iyo waalidka iyo naftaadii iyo cimrigaagii iyo dantaadii aad ku weydid dadnimada ka liida tahay maxay tahay walaalayaal war rabbi aan ka cabsanno walaalayaal war daroogadi yaan loo laaban war calaqi yaan loo laaban war tuugadii yaan loo laaban war tuunkii yaan loo laaban war sinadii yaan loo laaban war waxyaabihii xunxumaa iyo magra yaan loo laaban war nin kastauba ilaahay baa ku abuuray war nin raga haddii ilaahay kaa dhigay rati layskama dhigo nin ragaa ilaahay kaa dhiga oo qiimo leh oo wanaagsan maxaa rati isaga dhigaysaa rati geedku arkaba daaqahaya oo kan suntaa daaqahaya oo rukuc madaxa ku dhagahaya oo kidka eberkaa daaqahaya inaad tiraada waxaani waa xalaal waxaani xalaal maaha anigu midaani ma rabo xooggaagu intuu leegyaha fale god haddaad qatid godkaas lacagta aad ka heshid qashinka lagu shubayo baa kugu filanbaa wajeeda gurigaa wax ka dhisay baaba kugu filanba boosadaad aad fashay baaba kugu filanba shamitadaad qaaday baaba kugu filanba maxaad uga baahan tahay marka daroogo iyo waxaan hagaagsanayn ah ilaahay midka dembiga dhaafo naxariisa weeyaan war ilaahay aan u toobad keenno oo ilaahay aan u laabanno oo xooggeena aan isticmaalno oo diintayna aan gargaarno oo mujaahidiinta aan galno oo waddanka waa la haystaa yugandays iyo burundays iyo etoobiyaan iyo jabuutiyaan iyo balaayo iyo amxaaro waddankiibaa difaac idinka raba oo allah wey ma garanaysaa inaad u war arrintaasi ballan maynoo tahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose bismi illah alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awalan allah subxaana wa tacala ayaan u mahadinaynaa halkaa inagu soo kulmiyey mahad ballaaran bilaaw io dhammaad aan lahayn allah subxana wa tacala u sugnaatay waxaa kaloo mahad u celinaynaa culummada rabbaaniyiinta halkaa ka soo qayb galay oo doorada waday maalmahan ama bilooyinkaanba iyo raggii u dhabar adeegay oo halkaa lagu soo xareeyey ahaana lagu soo qabtay waxyaalaha kolley muqaadaraadka noocuu rababa ha noqdo muqaadaraadka ayagana kolley u dhaba oo ilaahi subxana wa tacaala maanta ugu fududay arrinkaas waxaan leenahay ilaahi subxana wa tacaala arrinkaa oga toobadkeena ka soo laabta wa tuubuu ilaallahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun wa haddaad ilaahay u laabataan waad liibaanaysaan fi dunya waalaakhira wa halkaas bilooyin haddaa lagu xiro iyo haddii sanad lagu xiro oo haddana markaa lagu sii daayo aad noqoto ninkii xarigga goostay haddi waa maogtahay waanada waxay tartaa qofkii nool bay wax taraysaa qof dhintay waxdiwaano waxbuma tarayso waad nooshihiin maanta waa alxamdulilah waa caafimaad qabtaan weliba diin baad qaadateen oo waa halkaan arkaanti iyo wax walbo alla subxana wa tacaala kitaabkiisii salaadii wax wal maanta jahli kama hidin marka waxaad idin dardaarmaynaa dhammaantiin in ilaahay subxana wa tacaala aad ka cabsataan arrinkan dibna aad ugu laabanin oo qofka inuu toobad keeno ilaahay subxana wa tacaala toobadiis waa furan tahay oo allah subxaana wa tacaala bay sheegayba qofka marka waa qofkii toobad keena oo toobadaas inuu macnaha wixii ma u ka qoomameeyo ka shallaayo alla uu soo laabto kadibna uu go'aan ka qaato macnaha waxaan marka wax go'aan laga qaadan karo wa waa kanin in la go'aana laga qaadan karaa tuwaaka in la cuno waa xaaraan go'aana laga qaadan karaa jaad in la cuno waa go'aana laga qaadan karaa ayu shay oo qofka muqaadaradu isticmaalayo waa shan daqiiqo oo ka qaadan karaa go'aan marka waxaa iska reebaysid ma aha cambuuladaadi iyo soorti iyo waxaa cun leed maaha wax muqaadaraad oo aakhire adduunba aan kuu roonayn wa ilmahaaga uma roono wixii aad ilmahaada rubac u gadan leed haddaad rubac jaad siisata ka war waa faa'iida darro qofka dib ha isu xisaabiyo ha isweydiiyo war waxaan maxaa ka helaysaa horta maxaa ku jira oo dan ah ma aakhiraha wax kugu jiraan ma adduunyada wax kugu jiraan maxaa danoo ku jirto wax danoo ku jirto ma laha jazaakum allahu khayr marka ilaahay subxana wa tacaalana idin dembi dhaafo annagana ilaahay subxana wa tacala idin baryayna inuu waxa xunka ilaah idinka qabto jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah uma waxaan u mahad celinaynaa walaayadeenna jubbada hoose oo xafladdan qabatay barnaamijkan ka soo shaqaysay raggan eedaysnaa oo waxyaalahaan fiicneen ku eedaysnaa dowladda u qabatay culummo u keentay diinta muxuu ahaaye ilaahay bartay oo wixii hadda nagu dul aqrinayeen baray waa mahadsan tahay walaayadeenna hawshaas qabatay aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay ha barakeeyo ajir iyo xasanaadna allah ka siiyo waxaa kaloon u mahad celinaynaa culummada iyo odayaasha arrintan ka soo qaybgalay oo soo mushaarakeeyo oo soo ajiibina waa mahadsan yihiin waxaa weeye fahamkiinna aad buu u fiican yahay intiina hadashay iyo wixi aad sheegteen waxa aad akhrinayseen waa ilaahay diintiisii iyo wixii lidiin sheegay waa diintii aad ku dhalateen qofka muslimka ahna inuu diintiisa ku dhaqmo oo muxuu inuu barto oo ku dhaqmo oo difaacdaa laga rabaa marka waxaan idin leenahay wixii xumaa oo lidinku sheegay ilaahay oga tawba keena horaa lidinkugu sheegay macallimiintiinnidaa idiin sheegay waxa idin dhigay culummadiiaa idiin sheegtay walaayadiinnibaa idiin sheegtay annagana odayaashiinni baan nahay waa sidaasaan idiin sheegayna oon idin leenahay waxaas la tiriyoo dhan qaad tubaako sigaar xashiish khamri waxaasoo dhan waa wax quruna oo ilaahay xaaraantinimayo wixii ilaahay xaaraantinimayna in la daayo weeye qofka hadduu muslim yahay wuxuu ilaahay ka reebay inuu ka istaago weeye oo daayo waxanala ka xaaraantinimeeye wax yar wey xalaashaa ka badan xalaal wax la tirin kara ma aha laakaan xaaraan waa wax yaroo la tirin karo marka waxaan idin leenahay haddaanu nahay odayaashiinni waxaas ha u noqonina linku eedeeyey inay xun yihiin waa laydin sheegay waad ogaateen wixii aad ku jirteen inay xumaayeen waad ogaateen marka waxaan idinkula dardaarmaynaa ilaahay horta oga tooba keena diinteennaa lagu soo duulay sharafteennaa lagu soo duulay muxuu ahaaye dalkeenni baa lagu soo duulay marka waxaana waa waxay moogtahay xaaraantaana waa wixii gaalada ay wadatay marka waxaa laydinka rabaa inaad moogtahay dalka iyo diintiinna iyo naftiinna iyo sharaftiinna inaad difaacdaanaa la rabaa iyo dalkiinna difaacaas inaad ka qayb qaadataan linka rabaa ma waxaan linku sheegay warkoodaba daa marka intaasaan inkula dardaarmaynaa annagana waa idin ducaynaynaa duqaydiinni baan nahay ducadanadana insha allah waad helaysaan waxaan inkugula dardaarmaynaa oon inkugu ducaynaynaa waxaas aad ka tooba keenteen inaad ka sallaysaan ciidan ku noqon intaas ma isku ognahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ilaah u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaayada jubbada hoose juhdi ku bixisay dadkan lagu soo qabtay daroogada iyo waxyaalaha fasahaadka ah ilaahiyana barakeeyo namiyahow waxaa u malaynaa ninkii uu yaraa bil iyo ka badan meesha ku jiro balodnin u dhacayna malahad nabadna waa qabtiin wixii horta wax la dhaaf kara inay tahay waa ogaateen wax laga tegi kara inay tahay jaad laga tegi karo tuwaag laga tegi karo sigaar laga tegaayo kaniin laga tegi karo waa nabad qabteen inay dhaco hayna ma jirto dad warkiis waa rirgidees dad dad rido haysana male wax la dhaaf kara inay taawan caddahay marka nimiyahow dhib waxaan igu filan haddii fikrad adeedin iyo waano hala gurigiinna iyo owlaadiinni dantiinaad ka maqantiin waxaad ku maqantiin wax laga kaaftoomayo waay beera biya buuxaan dhishegyaa duur way dad falaay male beer iska tacbid ah tuugnimi iyo jaad dhibkaan ay leedahay maamulkana kama helayo waa la daba joogaa wax la dhaaf waay ma ah marka ceeb waay inaa maalmo ninkoo weyn gir leh waayeel leh ama nin ilma qabo ilmihiis iyo naagtiis mar walba ay leeyihin odayaasha u tagan yihin adoo aan soo deeyo sagaar iyo tubaakina ay tahay iyo kaniini dhibaato waay warnimiyow kawaatooma intiinan wax niil raawixi niila baray dadka moogtahay qeyb qeyb waay nin walba jameecas qaba unka salaadiinta jameec isku xiran waay ganacsada waa isku xiran tahay beeraley waa isku xiran tahay adinkan waa isku xirantiin jameec weynaad qabtiin nin walba jameecas qabaa dada ka dambeeya marka dadkii waxaa rabaa juhdigiini la geliyey adoolna qatiin ninkiib saddex qufood afar qufood diskeenu saddex boqol afar boqol qufood waay asxaab way mogtahay nool jameecas qabaa jameecadiinnii hadda bannaanka joogta waa iska warqabaa mogtahay jameecadiin aad hadashiin aad kawaanasiin adinka naftarkiin macallimiin aad naqatiin walaayada dukantiin intaan waatana maanta wixii ka dambeeya doora loo qabto oona ka soo shukaaminay wixiina xuyina u sheegnay waan igil fira sababte juhda nigula bixiy culama muddani kor taagneed oo gurigooda intaas ku iilin aa juhdi nigu bixisay juhdigaas waxaa rabaa dalka in laga dareemo nin walba tuulidiis ka yimidi amba baadihiis ka yimidi jameecadii jirtay waano iyo wax soo saar haddaa dhigala helo dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa maxaabiistii dowladda loo soo xiray islamarkaana cafiska lagu sii daayey iqwata fi lcaqiida ilaahay baa mahad iska leh inaga dhigay dad muslimiin ah ee nagu kulmiyey makaanadiisa makaan ka mid ah ilaahay baa mahaddaa dhan iska leh waxaan u mahad celinaynaa walaadii ka soo fikirtay inoo noo dhigto dowro noo qabata na barta wax noo noo dhimrisa intaan meeshiiskuona keentan jazaakumullahu khayran ayaan leenahay waxaan kaloon meeshaan uga mahad celinayaa martidii noogu timid walaalahayna jazaakumullahu khayran ayaga ayaan leenahay macallimiintii intaan waxna baraysay juhdiga faraha badan nagu bixisay ee annaga aanan lacag siinin oo aanan soo wadin waxba aanan u sheegin intaan maalmood qoraxda noogu sabraysay waxayna bartay waxaan leenahay jazaakumullaahu khayra ilaahay idinka abaalmariyay ti aakhira meeshana waxaa inuu lagu barayay maadooyin badan waxaa ka mid ah qur'aan alkariim waxaa ka mid ah caqiida fiqi waxaa ka mid ah nawaaqit lislaam waxaa ka mid ah maraatabatudiin waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah atowba waxaa ka mid ah tafsiir qur'aan waxaa ka mid ah taxsiis suuratu faataxa sixidda faataxadana laga saxo axwaal lqiyaama waxaa ka mid ah macsi iyo iyo cuqubada ay leedahay waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah geerida isxasuusinteeda waxaa ka mid ah towbatu ila allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu
kam maratibu diini vihendo vidini vingahi thalaathatu ni vitatu alawalu ya awali alislaam nu islaamu athani ya kaili alimaani ni imaani athalithu ya katatu alixsaan ni ihsaani
ikhwat filaaqiida ilaahay subxaana wa tacaala yee mahad iska leh mahadaas alle kadib walaadii hanin qalqaalida ini in walana bara oo haddana meenahan xafladii hanin ku qayb galan iyo maxalle intaas kadib way mahadsanaa macallimiinta juhdini biyaasi una umiye intaasa mahadleh intaas kadib arkaanul iimaan iyo arkaanul islaam arkaan islaam hamsatun shan waay marka kowaad shahaadatu an laa ilaaha ila allah allaha macbuudka ilinla qara oo sidhabalan qara laa macbuuda bixaqin ila allah ilaahay ma wal kale lan caabud n shaakiyar haddi markian kadar walyar qisayar walaala adig horma ingasheekoy waagii oo mushrikiinta qabuuraha awoodayan aawkaya meerhel lan wadaadahay ankoy aabba uu sumay ka weydiiye awshaan murjaanlay laleeya murjaankun la sheega iyo ilaahay iwiinyi abuu ilaahay wiinyi laakiin aw murjaan usana mayaro dogow aw murjaan usana mayaro meenaha laysa kamahalihi shay ilaahay waxa lagu soo masaalay ma laha n laa macbuuda bixaqin ila allah waay wa anna muxamadan rasuulullah ilaahay rasuulshayna inayus hadari adoon alla hadariyey oo unan hanaendari dhammaantan wa anna muxamadan rasuulullah wa iqaami salaa salaadana inin la oga wa itaa'i zakaa zakada iyo salaada isiga meynaha qur-aanka siyeetan iyo dhowr aayadood alla ku helaan meynaha oo oo inshala heraana meynaha zakada iyo salaada marba laa sheega ama inshala heraayaan waytaayi zakaa zakadana la biyo wa sawma ramadaan ramadaankana la soomo ramadaanka waa camal kulli ilaahay abaalmariyey laakiin camalkasi gaar ahaan ilaahay in abaalmariyey waay wa sawma ramadaan wa xajul beyti xajkana ini meynaha ilaahay subxaana wa tacaala lanka deersi hoolashay inius xajiya haddiiba waddo nabada an hela ama hoolo an hela waa shayga cumriga halmarkii waajib wey manaha salaadaha nagadaas soonka hanagada zakada hanagadaas xajka laakiin hal jeer keliya kii waajiba halkaas siilankii cumrijay deertay wadda faylenan haysad ilaahay subxaana wa tacaala ma anku tuugana iniuseeda wa sawma ramadaan wa xaju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan bismi illaah alxamdulilah asnaau lilah uma wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadleh allihii ina abuurtay addoommadiisa aynu ahayn ilaahaasaa mahad dhammaanteed leh marka labaad waxaanu mahad celinayaa walaayada islaamka dowladan ay qabteen oo aadaanu uga faa'iidaysanay aad baan ugu mahad celinaya waxaa la yidhi adduunka lix nin baa ku noolayd lixdiina saddex waa dhimatay saddexna waa nooshahay ninkii dadka wax bari lahaa oo caalimka ahaa waa noolyahay ninkii ka baran lahaa oo u samri lahaa waa dhintay ninkii abaalgeli lahaa waa noolyahay ninkii gudi lahaa waa dhintay ninkii talin lahaa waa noolyahay ninkii talada qaadan lahaa waa dhintay marka dadkan hortaad arkaysaan sidaas baynu kala nahay dad dhintay baan qaarkood la hadlaynaa hadda horteenada fadhiya marka akbar waxaa weeye marka dowladii waxyaalaha aanu ka helay anigu kolley shakhsi ahaan waxyaalo badan oo ah xaaraam ah oonan xaaraan moodi jirin baa jira sigaarka tubaakada qaadka karaamo doolka marba dukaan baan ku gedi jiray intaba mana ogeyn waayo markaan culimmada qaarkeed ka maqlo waa xaaraam wadaad kalaa ii yimaado oo tusbax weynaha wuxuu yidhaahdaa waa qutulaawliyo marka waa wareerma dadkii horta caamad aha waa wareeray dhibtaasaa iyaduna iska jirta marka waxaanu walaayada ka codsanaynaa doorooyinka inaad noo badisaan inaad muxuu ahay dadka gaarsiisaan meel kastoo la joogo ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo la dardaarmay maxaabiistii dowladda loo soo gebagabeeyey ee cafiska wilaayada lagu sii daayey بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله نوكل ميي مكان كان وخير كبدن له allahaas baa mahad iska leh oo meel ka bilaabato iyo meel ku dhammaata aan lahayn baad alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadibna raggaan halkaan wada fadhiyo mudduna duruus qaadanayay wixii ay barteenna halkaan ay ku sheegeen ayagana waxaa leenahay jazaahum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum wabaaraka allaahu fiikum intaan kadib wax war ah oo maanta noo dhamman aad u badan ma jiraan aan ka ahayn intii maanta la sheegay oo idinka aad sheegteen culimmadii sheegtay dhaqanka ay sheegeen inaan ka dhabayno aan ka ahayn oo noo dhamma ma jiraan khiyaarey raggan halkaan fadhiyo waxay u badan yihiin rag dhallinyaro ah bay u badan yihiin aqlabkooda markii la fiiriyo dadka gargaduudka ah waa yaryihiin ragga kale waxay u badan yihiin dhallinyaro labaatan soddon kadaa ba u badan yihiin waxaan rabaa markaan qof kasta oo muslim ah oo ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimadan geliyey oo diintan islaamka ee maanta ku abtirsanaayo waajib ka saaran waxay diinta naga reebtay inay ka reebtoonado wayna fartine fartoonado qof kasta waxa laga raba waa antaas antaan haddii aad samayso adduun iyo aakhir waa badbaadaysaa haddii intaan samay weysana adduun iyo aakhir waa halaagsamaysaa waxaa markaan idinka doonaya walaalayaal qof kasta waxay sameeyey iyo dembigii galay iyo howshii ku jiray waa is ogayay soomo qof aan ogeyn maa jira qof kasta waxay sameeyey ilaahay ugu tawba keeno ilahay ugu tawba keeno tawba oo dhabben ha la imaado waxa la doonayo oo laydinka rabana maanta waxa liis haayo waa laba xisbo xisbullah iyo xisbu shaydaan waa xisbu shaydaan waxay doonayaan ummadda inay fasaadiyaan waxay doonayaan waxay aqligooda ku fasaadinayaan ay ka shaqeeyaan waxay doonayaan xumaan iyo fisqi iyo dhibaato iyo muqaadaraad iyo xumaan ay ka shaqeeyaan xisbullah waxay doonayaan inay ka hor tagaan ay la dagaalamaan ay baabi'iyaan bay doonayaan waxaa marka laydinka doonaya walaalayaal in xisbullaahi aad noqotaan oo aad ka shaqaysaan wanaag aad ka shaqaysaan humaantana aad reebtaan baa laydinka doonaya ilaahay subxaana wa tacaala aayaddiisa aad garanaysaan wuxuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhowna cani ilmunkar waxaa laydinka doonaya marka macruuf inaad fartaan humaanta aad reebtaan wanaag aad fartaan yaa awal maxaa aayadda oo ilahay subxana ku bilaabay tu'minuuna billahi soomeen awal allah in aad rumayno taaniyan macruuf inaan farno haye humaanta aan reebno intaan aayadda tilmaantay oo ilaahay subxana taala noo sifeeyey inaan ka dhabayn walaalayaal haddii aan sameey weyno maanta inta aan qaban weyno waxaa noqonaynaa ashraaru nnaas baan noqonaynaa waxaad ogtihiin walaalayaal ee muqaadaraadka iyo humaha iyo intaan laga sheekaynayo waxa baabi'inayaan waad dareemaysaa maxay baabi'inayaan qofka waxay baabi'inayaan uquushiis baa baabi'inayaan waxay baabi'inayaan diintiis baa baabi'inayaan waxyaabaha xon inaan shabahin baa la doonaya waxaa la doonaya walaalayaal aad ogtihiin ma aad dareemaysaan qofka muslimka maxaa lagu sheegay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi soomeen oo ka magan alayhi salaatu wasalaam haddii aad humaan ka shaqayso muslimiinta ma wanaajisay mase waa humayse waa humayse humaan dhunba ku keentay wax kasti ku keentay ummaddiiba dhibaato u keentay adaa ka shaqaysay ismaad ogida sooma waxaan idin leehay walaalayaal waxaad dhahdeen waa tawba keenay ilaahay baa tawba keenay waa ka noqonnay wanaaga ka shaqaynaynaa waxaan idinka doonaynaa qof kastana waa ognahay halkaa markii laga baxo iyo qaabkii loo shaqaynayo halka markii laga dhaqaajiyo iyo qaabkii loo shaqaynayo iyo si la wada yahay baan idinka doonaya jazaakum allahu khayran marka waxaan leenahay walaalayaal macruufka faritaankeeda aan ku dadaalno wanaagga reebitaankeeda aan ku dadaalno qof kastana aan ku dadaalno barashada diinta aan ku dadaalno waa maanta aad sheegayseen oo cilmiga a halka aan ka sheegteen waxay u baahan in la siyaadiyo oo la kordhiyo halka aan lagu reebin halkaan aan lagu reebin wa akhiiran waxaan leeyahay walaalayaal raggan halkaan joogo oo intaan fadhiyo oo maanta wujuuhooda saan u qurux badan oo aan hadda hortaan fadhiyo halkaan joogo waxaa laga yaabaa ragga maanta si aqlabkooda si u badan yihiin raggaan guud ahaan sacdaan soo socdo in ooda laga qaado bidn illahi rabbi subxana watacaala sacdaan soo socdo in oodaan ka qaadno laga yaaba maogtahay waxaa jira maogtahay xuquuq bani aadan iyo waxyaaba waxaa jira maogtahay baabkeeda goonaa oo howl maxkamadda jira soomo howl maxkamadiyo shaqo maxkamadiyo dad ishaystiyo waxbaa laga yaaba soomo de waxyaabahaas baab goonaa laakiin raggaan si u badanaan is ognahay waxay aan ogeyn maogtahay ku xiranaayeen howshooda bidn illahi albaari waa la faxsi doonaa laakiin waxaan rabna walaalayaal walaayada iyo dhaqanka iyo guud ahaan laisku waafaqay in aan la dagaalagno muqaadaraad muqaadaraad marka maadaama la dagaalamayno dadkii garabka noqonaha idinka waay dadkii waxaan keenaya waa garanaysaa idinka waay jamaacaddii la sheegaya kooxkooda la sheegaya dad garanaya waa idinka waay meel la soo marinaya dadkii soo marinaya ad garanaysaan waa idinka waay waxaa markan la doonay walaalayaal ummadda inaan badbaadino ummaddan inaan badbaadino annaga isbadbaadino ummaddan badbaadino qof kasta u shaqayso aakhira wax ugu daran maanta ummadda baabiinaya waa waxaa weeyaan xuba dunyaa waay xuba dunyaa wa karaayatulmowt in adduunyo wax berberaya intaasi oo aan fiirfiirino waxaana u wanaagsan aakhirada inaan fiirino fa jazaakum allahu anha markaan jazaakum allahu khayran inaan ballan wada galno laiskuma daynayo maanta maanta laiskuma daynayo halkaa lagu kala dhaqaajiyo ee beri ha ballaabato ma ee ballan iyo mubaayaca rabnaa ballan diyaar mu tihiin ballanku waa diin ballan diyaar mu tihiin waa ballantu waa diin waa ballantu waa diin awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula jazaakum allahu khayran inaan ku ballanno wax allaala wax ilaahay subxaana wa tacaala raalla aan ka ahayn inaan bannaan ka marno nala dagaalagno diyaar muu tihin walaalayaal diyaar muu tihin dadka muslimiinta ah inaan badbaadino diyaar muu tihin fa jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wa baaraka allahu fiikum dowladii maalmahan idin soo socotay oo khayrka badanayday aada soo bandhigteen iyo kulankii iyo hooshii halkan ayaa nooga eg tahay wax intaan ka dambeeyeen raggii waxaa daqyadan soo socda ilaahay ka rajaynaynaa ayagoo faraxsan inuu halkaan ka bixi doonaan bidn illahi bari subxana watacaala aada u faraxsan laakiin waxaan leenahay qof kasta waxii samaynayay ama ogyahay banaanha ka maro ballanta aan oofin walaalayaal ballanta aan oofin walaalayaal fa jazaakum allahu khayran waa sanada baaraka allah fiikum waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro usoo xirtay mid ka mida beelaha sida weyn u dega wilaayadaasi dowradan oo loogu magacdaray sacad ibnu mucaad ayaa waxaa wilaayadii islaamiga ah ee mudug u soo xirtay odayaasha dhaqanka beesha saruur oo ka mid ah beelaha sida weyn u dega gobolkaasi waxaana kasoo qayb galay munaasabadii gabagabada mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee mudug dowradan ayaa socotay muddo ku siman siddeed maalmood waxaana ka faa-iideystay soddon oday dhaqameed oo ku abtirsada beesha saruur kuwaas oo isku raacay in dowradan ay wax badan ka faa-iideen islamarkaana ay wilaayada ka codsadeen in dib loogu soo celceliyo dowraadka noocani oo kale ah ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay odayaasha beesha saruur ee dowladda loo soo xiray oo ay ugu horeeyaan xuseen rooble afrax iyo nabadoon gaafaay bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi muslimiintana dhegeysa doonta iyo inta nala jirtaba waa salaamaynaa salaanka bacdi meeshan degmada jowle ee gobolka mudug waxaan ku qaadanay qeybo badan ee diinta islaamka ka mida waxaana nala barayey sida diinta islaamka dadka loogu soo dhoweeyo loola dhaqmo iyo sida looga dhaqaaqo wax la yidhaahdo daaquudnimada iyo dembiga culayska ah waxaana laku baray qur-aanka diinta islaamka ilaa jus camo ayaana laku baray waxaana loo akhriyey tafsiirka qur-aanka waxaana lagu akhriyey wax badan oo aan la soo koobi karin ayaana loo akhriyey waxaana ka faa'iidnay sideed maalmood ayay socotay dowladdaasi oo ay qabteen walaayada gobolka mudug waxaan leenahay ilaahay hanugu dembi dhaafo wax badan baan qabannay wax badan baa culummadu nagu tasjiiliday tafsiirkay noo akhriday qur-aankiibayna bartay la dhaqanka ummadday noo sheegtay sida daaquudnimada looga dhaqaaqay noo sheegtay waxay noo sheegtay siirada nabigayna bareen ilaahay dembigooda ha dhaafaan leenahay annaguna waa ku faa'iidney ayaguna dembi aldhaaf allah ka siiyo waxaana nahay odayaasha degmada jowle ee gobolka mudug intaasaan ummadda u sheegaynaa haddii naloo soo ceshana waa wadi doonaa annaga dembidhaaf allah naga siiyo culummadii noo akridana dembidhaaf allah ka siiyo walaalaha aan u sheegaynana intoo kale iyo intoo kale ayagoona ha qabteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa degmada joole iyo gobolka intii ka dhexayda cigga isaga yimid soddon iyo dhowraan ahayn ama soddon baan ahayn meeshaan waxbaana la ku baray dowraa lagu qabtay waan ka faa'iidney wax badanuun oo hadda alla kuu rooyahay aan rag ragna oo waxuga bilaabnaayeen ragna oon uu ku liitayaa aan ka helnay waa aan ka faa'iidnay culummadii noo keentay dembigeeda allah dhaafo ilaahay ilaahay waxsan hala kulmiyo annaguna waa ku dadaali doonaa haddii ilaahayba kuu idmo waa faa'iide ilaahay nala kulmiyey culummadii noo keentaan ku mahadinay waa hadda dowro waaye waa caqli badan baa nooga siyaaday bismillaah anigoo ka mid a dadkii odayaasha ahaa oo ka faa'iidaystay dowro socotay muddo siddeed maalmood ah laguna qabtay degmada jowle dowladaas oo magaceeda la yidhaahdo sacad binu mucaad ee shacaarkeedana la yidhaahdo kunuu ansaarallaahi ayaa waxay noo socotay muddo siddeed maalmooda dowladaas ilaahay fadligii waxyaabo badan oon jahli ka ahayn ayaan ka faa'iidnay waxaa ka qayb qaatay dowladaas soddon garad dowladaas waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo naga qarsanaay iyo sida wax loo maamulo iyo qaabka ee bulshada loola tacaamulo marka anugu waxaan ka mid ahay ee ardadii ka qayb qaadatay wax badan oon la soo koobi karin ayaana ka faa'iiday bismillaahi araxmaan araxiim anigoo ka mida dadka degan degmada jowle oo beesha saruur waxaan qaadanay dowra sharciga oo socotay muddo siddeed maalmooda magaceeduna yahay sacad binu mucaad shacaarkeeduna ay kuunu ansaar allaah ilaahay aa mahad iskale dowladdaas waxyaaba badan oon jaahil ka ahayn aan ku qaadanay waxaa ka mid ahay qur'aanka kariimka qiradiisa iyo tafsiirkiisa ilaa jus cammo waxaa ka mid ahay oo mudan in lagu xijiyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahay shirkiga oo nala ka waaniyey in badan oo wax badan nala ka waadiyey nawaaqidul islaamka wax badan nala faahfaahiyey waxa islaamka ku buro iyo waxa uu ku tooso waxaa ka mid ahay qismu tawxiid ayaa ka mid ahay qismu tawxiidka oo aadna lagu faahfaahiyey waxaa ka mid ahay fanu tacaamul maca annaas
meeshaan waxaan fadhinaa sideed maalmood waxaan u fadhinaa khayr waxaan u fadhinaa muxuu aqoon kororsi waxyaabo badan oo muxuu ahaay dadka gobolkiis ka duugnaay ayaa muxuu ahaa naloo iftiinay alxamdulilaah mu'minna khayr kama dhergo wax badanaan faa'iidnay wilaayada gobolka mudug waxaan leenahay khayr badan allaha ka siiyo alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waxaweye cibaadaadka in lagu dadaalo wax allaale iyo wixii qofka islaamka diintiisa wax u dhibaya ama muxuu aha ugababaxayo laga digtoonaado alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wax allaale iyo wixii muxuu ahaay khayra la isfaro wixii shara la iska reebo waxyaabo badan baan faa'iidnay siiratulmustafaa calayhi salaatu wasalaam nawaaqidu lislaam ee tacaamulka bani aadamka iyo dadka islaamka sida loola dhaqmo xaqul jiiraan waxaa la yidhaahdo sida jaarka muxuu ahaay loo karaameeyo oo dhibkiisa looga fogaado waxyaabo badan baan faa'iidnay ilaahay baan ku xamdinaynaa bacdallaahi wilaayada ayaan mahad u celinaynaa dhammaan waxaan salaamaynaa ummadaha muslimiinta ah gaar ahaan xarakada guud iyo walaayooyinka gobollada ayaan salaamaynaa waxaan joognaa degmada jowle waxaan halkan muddo saddeed maalmooda u fadhinaa waxbarasho diimeed taas oo ay ka soo qayb galeen dad soddon gaaraya nabadoonno beeleed ee isugu jiray runtii waxna wada quseeya oo na kulmiya oo ku saabsan barashada diinta islaamka ayaan ku barannay fahamka dhaqanka sida dadka loola dhaqmo gaar ahaan odayaasha waxaa si gaara loo sii fahamsiiyey maadaama ay odayaal yihiin siday bulshada u hogaamin lahaayeen ula dhaqmi lahaayeen dabeecadooda u hagaajin lahaayeen ay geli lahaayeen ummadaha ay mas-uulka ka yihiin siday ugu dulqaadan lahaayeen oo ay sida iyagoo ilaahay kitaabkooda waafajinayaan wax kastoo ay maamulayaan ninkii runtii wax bilaabnaayeen oo waxyaqiinsa dhallinyaradoo kale tadkiir bay u noqotay aqoon kororsi bay u noqotay raggii markaa aan wax aqoonna waxa weeye waxbarasho ayuu ka hela weyn sida qur-aanka kariimka ah oo loo bilaabay sida salaada oo loo saxay sida tawxiidka oo lagu celceliyey runtii wax weyn baa laga faa'iidey cid kasta oo meeshaan timid waxay kala tagtay faa'iido weyn ilaahay baa ku mahadsan waxaa ammaanteeda leh walaayada gobolka mudug oo aan leenahay allah idin barakeeyo dadkiinana waxbara kana warhaya una dhega nuglaada u dhiifoonaada annaguna kuwii qaata allaha naga dhigo waxaan leenahay faa'iido weyn baan ka helnay dowladan waana ku camalfali doonaa kuwa ilaahay hanaga dhigo kuwa ku camalfala sidoo kale waxaa munaasabadii gabagabada dowladii wilaayadii islaamiga ah ee mudug ay usoo xirtay odayaasha dhaqanka beesha saruur ka hadlay naqiibka guud ee beesha saruur naqiib cali maxamuud maalin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuha almuslimuun fi kulli makan wa fi kulli xaal bacda asalaam waxaan joognaa fii wilaayati mudug magaalada jowle waxaan joognay sideed maalmood dowro lagu barayo dadweynaha kitaabka ilaahay iyo diinta islaamka dowladaas isimkeedu wuxuu yahay nabadoonkii weynaa ee sacad binu mucaad shicaarkuna waa kunu ansaarallah duruusta lagu qaatay markaan dhex galo waxaa ugu horeeya atawxiid ilaahay oo la waxido oo la garto oo macrifo loo yeesho iyo casharka labaadna waxa weeyaan nawaaqidu lislaam waxa dadka diintooda buriya iyo tawxiidkooda waxa ayana la qaatay siirat lmustafa siirat nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam waxaa xiga haddana tafsiir lqur'aan lkariim ilaa juska cama waxa ayana barbar socotay qiraa'at lqur'aan qur'aanka oo waxa weeyaan la isku dul akriyo oo la isu meeriyo waxaa ugu dambeeyey fanu tacaamul maca naas sida dadka loola tacaamulo fanni isaguna ka hadlaya ayaa kulix ahaa duruusta meesha ka baxday muddada duruustaasu ay socotona waa sideed ayaamood rumaantii waxaa la dhihi karaa waa laga qanimaystay ninkii wax fahmaya waxay u noqotay tadkiro iyo xasuusin bay u noqotay ninkii kalena wuxuu u noqotay wax uu maaragtay fahmo ayay noqotay khayrkana hadda lagama dhergo haddaad taqiiniyo haddaadan aqoonba markasta baahidiisu waa taagan tahay waxaan marka u ducaynaynaa dadkii maaragtay fekerkaas ilaahay waafajiyey oo dadkooda inay jahliga kala dagaalamaan oo ilaahay kitaabkiisa ay fahamsiiyaan dadkii ilaahay tusay oo juhdigooda geliyey nin soo diray iyo nin dersiga bixiyey iyo nin ugu kaalmeeyey intaba iyona waxaan ka marray dadkii iyaguna kitaabka ilaahay inay fahmaan soo ajiibay oo muddadaas u fadhiyey sideeda maalmooda dhammaanteen ummadda muslimiinta ilaahay xaqa hana waafajiyo ilaahay hana tuso cilmi in la barto camalka ilaahay nagu waajibiyey iyo waxaa la qabanayo ayaa loo daliishadaa haddii qofku ilaahay khayr la doono diinkiisa ayuu fahamsiiyaa kitaabka ilaahay barashadiisa iyo ku dhaqankiisaba waa waxa maaragtay masiirkeenna iyo maslaxadeenna uu geliyey ilaahay fi dunya waalaakhir waxaan leenahay ilaahay hana fahamsiiyo marka mujaahidiinta bariga afrikana waa u ducaynaynaa oon ka mid nahay annagana waxa aan maaragtay camalkeenna ikhlaas inuu ka dhigo ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين allah tabaaraka watacaala ayaan mahad celinaynaa in badan allah tabaaraka watacaala nicamkiisa aynaan koobi karin haddaan tirtirinno soo isagaba leeyahay in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ma koobi karno nicmada allah tabaaraka watacaala uu noo galay ee faraha badan ay ugu horrayso iimaanka iyo islaamka ay ka mid tahay maantay oo aan dhool nahay oo kitaabka ilaahay talinayo haddana aan ka mid nahay dadka allah tabaaraka watacaala uu soo waafajiyey in ay qayb ka noqdaan ilahay kitaabkiisa koryeelistiisa jasaakum allahu khayran baarak allahu fiikum huma waanu mahad celinaynaa qaraabada waxgaradka odayaasha nuqubada iyo culummada ka soo qayb galay dowradii saxaabigii jaliilka ahaa ee aad wada garanaysaan shacaarkeeduna ahay kunuu ansaar allah runtii in badan waan kaga mahad celinaynaa xuduurkiinna aad ka soo qayb gasheen dowrada iyo ajiibiddeeda iyo haddana sida asluubka wanaagsan ixtiraamka ku jiro ee aad uga qayb qaadateen waxaana leenahay allah inku anfaco cilmiga aad ximbaarteen allah inku anfaco acmaashiinana allah barakeeyo sidaasoo kale waanu mahad celinaynaa culummadii qaybta ka ahayd dowrada bixinaysay sida hagarla-aanta ah kale harka aan lahayn uga qayb qaadatay waxaan leenahay jasaakum allahu khayran cilmigiinna allah barakeeyo ilahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro jasaakum allahu khayran qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam man yuriid allaha bihi khayran yufaqihu fi diin waxay u tahay tadkiro ruuxii ma garanaysaa cilmi u lahaa ee yaqaanay duruustii meesha ka baxday qofkii aan aqoon u lahayna cilmi barashay u tahay insha allahu tacaala toosh la iftiinsado yay culummada noo dhiibeene inaynaan tooshkaas meel dhigin aan horay u soconno dadaal la muujiyo intaana waa dardaarmi lahaa kunuu ansaar allah dee waana tihiin maantayoo waxaad tihiin ugashii ma garanaysaa mujaahidiintaad tihiin in marka aad sidaas u garataan iskudaygeedina la sameeyo in ma garanaysaa siiradii la raacraaco bal saxaabadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee ansaareed in la raaco bal dhaqankii ay lahaayeen iyo muhaajiriintii sida ay u soo dhoweeyeen iyo nuucii ay ma og tahay ula tacaamuleen in horta bal la fiirfiiriyana waa dardaarmi lahaa layskuna dayo dee waxay ahaayeen dad ma garanaysaa ilaahay ou ku ciseeyey kitaabkiisa waxay ahaayeen dad u nusreeyey ilaahay kitaabkiisa waxay ahaayeen dad soo dhoweeyey muhaajiriintii dadkii soo hijrooday ee saxaabadii ee muhaajiriinta eed soo dhoweeyey ahaayeen in marka aan ku daysanno taana insha allahu tacaala waa dardaarmi lahaa ilaahay kitaabkiisa cadow badan uu leeyahay ruuxa muslimka ah ku toosnaada diinkiisa cadow badan uu yeelanayaa cadowgaas wuxuu kaa rabaa inaad iska ilaaliso uu kaaga baahan yahay inaad kitaabkaada ku sugnaatuu kaaga baahan yahay kitaabka haddaadan baran mana difaaca karaysid marka inaan insha allahu tacaala ilaahay kitaabkiisa baranno si maogtahay aan nafteenna ugu difaacno asagana u ilaalinno lan waa waajib diini oo nasaarane isku daygeeda inaan samaynon ilaahay kitaabkiisa baranno inaan ka baraa'a qaadanno kuwa ma arkaysaa ilaahay kitaabkiisa iyo ehelkiisa baa cadowsaday kitaabka iyo ehelkiisa kuwa cadowsaday in aan ka baraa'a qaadanno taana waa dardaarmi lahaa haddaadan sidaa yeelin waxba kuuma toosayaan waxaan dhihi lahaa jasaakum allahu khayran ragga akhyaarta ah odayaasha waxaan dhihi lahaa in aan u gacan haatinno dadka annaga naga dhashay ee ilaahay kitaabkiisa ka hor yimid laga leexiyey islaamkoodii laga leexiyey in gacanta loo haatiyo hanuunka ilaahay baa bixiya laakiin iskuday la sameeyo sabab loogu noqdo soo laabta la yidhaaho waxa weeye toobadu mar waliba waa furan tahay in aad ugu yeertaan toobo inaad ugu yeertaan taana waa dardaarmi lahaa haddee aqbalkana allah baa iskale laakiin adigu waxaad leedahay dadaalaad leedahay waxaad leedahay asbaabtii inaad la timaado ummaddaas ay ku hanuuni laheed jasaakum allahu khayran aad sabab u noqotaan kaalayoyda aad leedihin inaad sabab u noqotaan waxaan leeyahay aan isku tashanno aan isku tashanno cadowgana aan iska fiirinno cadow aan kala har lahayn oon diin u aaba yeelayn oon dal u aaba yeelayn oo dadnimo aan kuu oggolayn oo bad iyo berri wuxuu kuu dhaafaya aan la arag yaa nalagu salliday in marka aan arrimaha ka digtoonaanno iskaashi laga sameeyo ma arkaysaa lagu dadaalo maalkeenna waa nugu filan yahay beerteenna iyo barteennaba haddaan ma garanaysaa isku tashannana waa nugu filan tahay cadow inaan u gacmo hoorsanno ilaah baan ka magan gelnay baahideeda ma qabno marka in ummadda lagu booriyo inay beeraheeda tabcato inay ma garanaysaa dunyadeeda dhaqato inay diin teeda ilaashato in dadku ay ka xoroobaan gacmo hoorsiga gaalada taana insha allahu tacaala waa mas-uuliyadna wada saaran inaan u qalab qaadnana ay tahay nin walbana ninka uu mas-uuliyaddiisa qaaday kulli mas-uulinaad tihiin waxa weeyaan nin walba birri qayaama waxa la weydiin doonaa wixii la raaciyey mas-uuliyaddaas marka nin walba naga mid inuu gutana waa dardaarmi lahaa jasaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا